dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo shabakadda somali diaspora newscom oo sidoo kale aad ka booqan kartaan qurbajoog.com maalmihii u dambeeyey waxaa magaalada hargeysa ku sugnaa cismaan cumar dool oo ka mid ah qurbajooga somalilan ee dalka norway cismaan kusoo dhowow somali diaspora aad baad u mahadsantay barkhad
maxaa kaaga baxay muddadii aad dalka joogtay maxaa muddada horena dalka waad u deganaan jirtay muddo dheer laakiin waxaad ka maqnay tobanaanka sano u dambeeyey maxaa kaaga baxay waxaa iga baxay barkhado wallaahi in waddanku horumar weyn sameeyey iyadoon dalka dee weli la aqoonsan haddana waxa aad arkaysaa in mataqaanaa ay haddana wax badan oo ay leeyihin adduunyada la aqoonsaday waddanku leeyahay sida busineska baac mushtarka dhismayaashoo kor u socda aqoonta ama tacliinta oo aad moodo inay si aan kheyr-alcaadiya ay u kobcday marka horumarka dalku sameeyey wallaahi aad iyo aad baan ugu farxay lamana soo koobi karo markan goorti kuugu xigtay imsadee wallaahi anigoo toban iyo laba sanno ka maqnaabaa waxaan imid labadii kun iyo sanadkii horena waan imid labadii kun iyo koob iyo tobankii sanadkaa gudihiisa laftiisa aad arkaysaa in wax badan ay isbedeleenoo magaaladu meelahay maraysay aanay maraynay dhaaftay dhismayaal badani ku soo kordheen aadsanus haddana tolo populationkii ma in kalaaba timid oo magaalada ay dad la ceeriyoon tahay wax kala iibsiga ganacsiga yacnii markaan dadka dee u howlgalaan yaro waraysto qofka wax yar meel ku hayaaba inkastoo dee dadka bilaa camalka ay badan yihiin oo ay dadku bilaa camal u badan yihiin haddana kuwa dee shaqaysta waxay doona islaanta tamaanada iibinaysa haddaad waraysato waxay kuu sheegaysaa inay caruurteeda iskuulkeeda iyo nolosheedao dhanba ay dabarto marka waxaad arkaysaa in wax kala iibsi jiro dhaqaala jiro mid dabad ka yimaada iyo mid gudaha laga sameeyaba xagga siyaasadda waxaad tahay dadka waxaad ka mid tahay dadka la socda marmarka qaarkoodna wax ka qoraba taas maxaad ka odhanaysa siyaasaddu kolley waad aad iyo aad bay u wanaagsantahay mar haddii aan qori iyo digtaytarnima aanay jirin way fiican tahay inkastoo aad arkayso inaanay weli dadku ka korin heerka qabiilka oo ay weli ay qabiil waxooda iyo siyaasadooda ay ku yoolkoodu yahay qabiil ama halbeega doorashooyinkooda iyo halbeega qofka siyaasiga raacistiisu ay qabiil ku soo maaxato insha allah aan rajayn doonana in laga gudbo mustaqbalka haddana waxa aan arkayaa inay inay meesha ka maqan tahay digtaytarnimo iyo anaa ku xukumaya iyo kala awood badnaansho oo ay dadku cadaalad weynin ay jirta iyo sinaani wax loo dhigaana adduunka ma jirta cadaalad iyo sinaanta oo waxyaalaha wadamada yurub ay horumarka ku gaadheen weyaan ama ugu siranka wadamada la yidhaahdaa
xilligii hore ee dalka ku soo laabatay ama markan markii kuu xigtay waxaa dalka ka talinaysa xukuumaddii hore ee daahriyaale maxaad ku qiyaasi lahayd isbeddelka u dhexeeya labada xukuumadood kulmiye iyo udub
barkhadow halkaa haddaan yaro soxo labadii kun iyo koob iyo tobankii markaan imid waxaan filayaa inay xukuumaddan iminka jirtaa unay jirtay laakiin anigu taa hore lafteeda maan ahayn anigu imakadanna mucaarad ma yihi berigaana anugu mucaarad maan ahayn anigu waxaanay wadani qofka wadanaygiina mucaaradadiisu waa ta wax saxda ee ta wax dumisa maaha qabiilla waxay kuma toosna laakiin marka la eego arrimo badan waa iskaga mid oo waxaan u malaynayaa inaan corruptionku inuu yahay waxa afrikaanka dib u dhigay oo kolley musuq imikaba wuu jiraa wuu badan yahay haddana marka la eegayo shaqada waddanka loo qabanayo reaalitiga marka laga raaco waxaad moodaa in dowladdan oo in yar jirtay ay tii hore ku dhaanto xagga waxqabadka dalka waayo dowladdii hore jaanis badan bay haysatay in badan bay waddanka xukumaysay wax la taabto oo ay qabatay oo anigu ii muuqdayna may jirin tan iminka madaaray dhisaysaa ceelaalbay dhisaysaa waxa weeyaan way waxaad moodaa inay ka horumarsan yihiin inay inay labada inay inay ku dhaamaan xagga maamulka aad moodaa administrationka waxa la dhaa maamulka waa isku midun horta oo kuwii hore iyo kuwana waa saaxiibbowna waa rag meel ku wada koray oo iswada garanaya qaarna cirka lagama keenin laakiin waxaad moodaa kuwani inay ka yara dadaal badan yihiin sidaan filayo weeyaan waan gartay maxay tahay ugu dambeyn soo jeedintaada ku saabsan masalan inta guud ee caam ahaan bulshada iyo iyo xukuumaddaada xukunanasaba bulshada markan gaar ula hadlo dadka caadigaa dadku waddankooda iyagaa dhista iyagaa wax ka qabsada nidaamka dalka iyagaa hagaajiya dadku ama iska xumeeya nidaamka dalka dadku iyagaa xumeeya ama hagaaji ama hagaajista dadku waa wada mas-uul wadanka way wada leeyihiin marka waxaan odhan lahaa hadday xashiishka noqoto hadday nidaamka wadada loo maraya noqoto een, inay dadku waxaad arkaysaa oo waxyaalaha ugu layaabka badana bas baad arkaysaa dad sida istabtii uu istaagayay istabi ma jirto horto meel istabi ugu qorantay ma loo bostaajoo basasku istaagaan ma jirto meeshu doonu istaagaya bariishka dhakadiisu qof ku dejinaya waddada bartankeedana wuu dhiganaya Ta- da- da- da- dawladdu ma lama socoto baska oo askari baska ma- bas walba askari ma fuuli karta iyo gaari kasta inay dadku nidaamka dalka loogu noolaanayo bartaan nidaamka xashiishka loo daadinayo iyagu bartaan nidaamka dalkooda loo ilaashanayo in nidaamka wadada loo marayo qofka ayay mas-uuliyad baa ka saaran qofku markuu gurigiisa siduu u hagaajisto u fadhigiisa u qurxiyo hurdadiisa u qurxiyo ayay inuu wadada u qurxiyo nidaamku wadada u marayo nidaamku dadka ula macaamilayo waxa weeyaan iga raalli haw meeshan ma jirto ma samayn karaa ma jirto qofku wuu ku caaya haddaad tirahda niyo xaggaa iga baydh budh buu kugu soo taagaya haddaad tirahda waddada ka baydh marka arrimahaasoo dhan waa arrimo u baahan in dadku in- in- kuwa miidiya laftoodana xil baa ka saaran barkadoo ee weliba telefishinada maaha kuwa jaraa'idka wax qoraa waayo dadku waaba oral society dadku oo maba akhristaan inta badan jaraa'idka baan is idhi Een, laakiin kuwa tviyada ka hadla xil weyn baa ka saaran inay dadka kala hadlaan arrimahaasoo kale waayo dadku tv u wada daawadaan dabakaayadii lagu qaylayba waxaad arkaysaa tv yaroo u shidanoo een, snl t v iyo een, iyo horan cable t v iyagoo wada daawanaya ad arkaysaa iyo bulsha t v waxaa intay heesaa ku mashquulayaan ay jacayl iyo heeso un ka sheekaynayaan ilaa sidii kacaankiisiyo aad bare waxa wanaagsan inay dadka ku jiheeyaan inay wadanka wax ka baraan inay dadka u sheegaan qaabka waddada laysu taagayna tusaalayaal soo qaataan markaa dadka taasaan kula talin lahaa waxaa kaloon kula talin lahaa dadku inay bartaan in cashuurta la bixiyo waayo cashuurta tegaska ayuu wadanku ku dhismaa dowladdana waxaan kula talin lahaa cashuurta inay marka la qaaday qofka muwaadinkaa laga qaaday wuxuu xaq u leeyahay in loo soo celiyo maaha in la cuno oo loo corruption oo waxqabad loogu celiyo dowladdana waxaan kula talin lahaa inaanay arrinteedu noqon inuu askari xuduud ilaalinaya blace ilaalinaya argagixiso oo quraan wax ka qabanaynaayo waa inay wax ka qabato kaabayaasha bulshada u baahantahay sida biyaha laydhka wadooyinka inay meelahaas bulshada ku horumarto tacliinta inay wax weyn ka qabato iyadoo imkaba dadaalaysa sida ii muuqata aad iyo aad baad mahadsantay adigaa mudan barkaas